alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaanu ku soo jiray alarbacuuna nawawiya kitaabkii ahaa alxadiisu asaadis xadiiska lixaad can abi cabdillaahi annucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh waaalihi wasalama yaquul bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi cabdillaahi oo nucmaan ibnu bashiir ah isna waa saxaabi nucmaan aabbihii oo bashiir ahina waa saxaabi weeye radia allaahu canhuma saasaa loo yidhi qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waaalih wasalam waxaan ka maqlay buu rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanayo ina alxalaala bayin xalaashu waa caddahay wa ina alxaraama bayin xaaraantuna waa caddahay wa baynahumaa umuuru mushtabihaatun xalaasha iyo xaaraanta dhexdooda waxaa ku sugan umuurun umuuro mushtabihaatun yacni geestan iyo geestan mid walba u eg oo xalaashiina gees bay uga eg yihiin xaaraantiina gees bay uga eg yihiin umuuraha mushtabihaadka ahoo laa yaclamuhunna kasiirun min annaas laa yaclamuhunna aynay garanaynin kasiirun in fara badanoo min annaasi dadka ka mida aynay garanaynin faman ittaqa shubahaat ku kastoo iska ilaaliya shubuhaadka yacnii shaygaa madmadowgu ku jira ee xalaasha iyo xaaraanta midna aan ku caddayn ee xagga iyo xaggaba u eg ee ruuxii isaga ekaatay kii iska ilaaliya istabra'a lidiinihi wa cirdih istabra'a wuxuu beri yeelaa oo u ilaashadaa lidiinihi diinkiisa iyo wa cirdihi sharaftiisa mid walba ayuu dhowrtaa oo ilaashadaa waman waqaca ku kastoo ku dhaca fi shubuhaati waxyaalaha shubuhaadka ah waa shayga xalaasha iyo xaaraanta labadaba u ekaan kare ee markaa madmadowgu ku jire ee qofkii isaga ekaadee waqaca filxaraami xaaraantuu ku dhacaya xaaraan buu ku dhacay hadduu shubuhaadkii ku dhaco oo isagoo aan garanayn shaygii inuu xalaal iyo xaaraan yahay u kala caddayn uu isku qaado la yimaado dee xaaraan buu ku dhacayaa dariico waxay u noqonaysaa inuu xaaraan ku dhaco hadduu shubahaadkiiba ka xalaal miiran waayey oo iska ilaalin waayey xaaraantii caddaydna marka dambe waa ku dhacayaa yacni dariica iyo sabab bay u noqonaysa karaaci waa sidii kii markaa xoolaha raacayey yarcaa xawla alxima raacigaasoo asha ku jirtaa jinsiyaha sidaas aawadeed jumlada daba dhacday sifaad ka dhigi kartaa biictibaari inay macnaha nakiro ka tahay adoo ka eegayay aan mid mucayana loo jeedin inaad xaalaysaana kuu bannaano inuu al leeyahay aad ka eegayso oo deedna sababta aad u xaalayso jumlada ka raaci waa sidii markaa kii xoolaha raacayee yacni adhiga ama geela marka waxaa weeye oo kale markaa raacayey adhi jir ama geel yacni markaa geel markaa mid raacoo kale u yahay yarca raacigaasoo yarcaa raaca ama xaal raacigaasi yarca uu raacayo oo xoolaha ku raacayo xawla alximaa seeraha agtiisa uu ku raacayo xoolihii wuxuu daajinayaa seeraha meel ku dhow oo ku qabsan seerihii yaa ayuu xoolihii ku raacayaa oo halkaasuu daajinaya yuushiku wuxuu u dhow yahay an yartaca fiihi inuu daaqo markaa seeraha gudihiisa inuu daaqo xoolahaasi ayuu markaa ku dhow yahay alaa wa inna likulli malikin xima alaadu waa xarfu tanbiih ama istiftaax weeyaane hooyaay waxaa u sugnaaday boqor kastaba ximan seera ayaa u sugnaaday alaa wa inna xima allaahi maxaarimuh hooyaay seeraha ilaahay waa ashyaada ilaahay xarrimay xaaraantinimeeyaa seerihii ilaahay ah alaa wa inna filjasadi mudqatan hooyaay jidhka waxaa ku sugan mudqatan caddi yar baa ku sugan oo qadar mar la hudha ah ama la calaaliyo mudqadaasoo idaa salaxat hadday hagaagto salaxal jasadu kulluhu jidhka dhammaantii wada hagaagaayo wa idaa fasadat markay kharribantana fasada aljasadu kulluh jidhka dhammaantii wada kharribmayo alaa wahiya alqalb yacnii hooyaay cadkaa yar ee haddii uu hagaago jidhku wada hagaagayaa hadduu kharribmana wada kharribmayaa alqalbu wa hiya alqalbu qalbiga weey waa wadnaha weeyaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa muslimun iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani waa xadiis weyn waxayna culammada qaar ku dareen axaadiista usuushaa bay ku dareen bacdu ahlicilmi afar xadiis ay soo gaar yeeleen oy yidhahdeen waa usuululcilmi xadiiska nucmaan ibnu bashiir bacdu ahlicilmi waa ku dareen a'immada qaarkood baa laga soo wariyey wax badan baana xadiiskan soo gudagelaya nebigu wuxuu sheegay ugu horrayn xalaashi inay caddahay xaaraantiina caddahay xalaashii xalaalnimadeedii waa caddahay xaaraantana xaaraannimadeedu waa caddahay noocan labada midnaba ee ku caddayn baa jirto la yidhaahdo mushtabihaat la yidhaahdo oo xalaasha iyo xaaraanta u dhaxaysa wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhunna kasiirun min annaas waxaa xalaasha iyo xaaraanta dhexdooda ku sugan umuuro mushtabihaadoo dad fara badani aynay garanayn marka ciddii aan garanayn bay mushtabihaad u tahay laakiin ciddii garanaysa ama xalaasha cad bay igu jirtaa ama xaaraanta cad bay igu jirtaa maxaa xadiiskana ku sugan laa yaclamuhunna kasiirun min annaas ma garanayaan in fara badanoo dadka ka mida waxaa laga fahmayaa hayruulkasiir intaa badan intaan ahaynee kale iyagu inay garanayaan lama odhan laa yaclamuhunna jamiicu nnaas dadka dhammaantood garan maayaan lama odhan ee in badanoo dadka ka midaan garanayn in kaloo doora oo iyagu garanayo ama xalaasha cad ay igu jirto ama xaaraanta cad ay igu jirtaa ayaa iyaguna jira sida xadiiskaba laga fahmaya laakiin qofkii ay ka qarsoontoo garan waayey bay nisbadiisa mushtabihaad u tahay ee dadkoo dhan bay mushtabihaad u tahay lama odhan mushtabihaadkaasi madmadow baa ku jiroo dadkaas waa ka dheeh gashay oo uma kala cadda ma xalaal bay tahay ma xaaraan bay tahay uma kala cadda muxuu samaynayaa qofkii hadday u kala caddaan weydo sida fiicani waa inuu ka xalaal mirto oo iska ilaaliyo hadduu daliil ahaan ku garto inay xalaal tahay walow dadka qaar haba garan waayaane dee waa iskaga camalfali karaa ta ile isaga nisbadiisa mushtabihaaduma ahe inay cid u tahayna sheegi mayso inay cid walba u tahay laa yaclamuhunna kasiirun min annaas waxyaalaha ishtibaaha keensanaya waxaa ka mid a shay adilladu inay isku dhodhowdahayoo qofkii eegaaya ay u kala muuqan weydo ka raajixa ah ee qawiga ah yacnii adilada qaarkeed waxaa laga fahmayaa shaygu inuu xalaal yahay adilada qaarna waxaa laga fahmayaa inuu xaaraan yahay adiladii hadday u kala caddaato raajix iyo marjuux inay kala leedahay ama mid ay muxkam tahay midna mansuuq tahay ama mid ay mu'awal tahay midna ay daahir tahay yacni ay saa uga caddaato ama markaa xagga rujxaanka marka la eego haddii si kale u kala bixi waayaan oo weji lagu jamciyana la waayo weji ay ku kala miisaan bataanna u caddaan waayo dee ishtibaah waa ka iman karaa yacni takaafaat cindahu aladilla adilladiiba agtiisa isu dhigantay oo mutakaafi'a noqotay mushtabihaad bay isaga nisbadiisa u noqonayso laakiin kay u kala caddaataa isaga nisbadiisa mushtabihaad uma aha waxyaalaha ishtibaha keensada waxaa ka mida khilaafka culammadu masalada isku khilaafaan haddii la yidhahdo a'immadii iyo ahlucilmigii kibaarta ahaa baa isku khilaafay markaasaa qaarna siday yidhahdeen qaarna siday yidhaahdeen ruuxana raajixa aanu u kala caddaan marka lafteedana waa ka imanaya ishtibaah waa ka imanaya waatay culammadu yidhahdaan alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabbun khilaafka in laga baxaa waa mustaxabo waa sunne waa si uu shubhadiiba uga dheeraado ya marka dadaalka qofku ixtiyaadka uu samaynayo dadaalayo waxaa ku jirta baraa'o diinkiisii cirdigiisii u badbaadayo taasaa ku sugan faman ittaqa shubahaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdih kii shubahaadka iska ilaaliya oo ka fogaado iska dhowra diinkiisii waa u beri noqonayaa diinkiisii buu ilaalinayaa u dhowrmayaa ruuxan diinkiisii kama cawarmayo hadduu shubahaadkaba ka dheeraaday xaaraantii caddaynna waa ka fogaanayaa markaa diinkiisi waa u dhowrmaya sharaftiisna waa u dhowrmaysaayo waxaasuu sameeyaayoo markaa waxa weeye u ku mucaamilaa waxaa laga yaabaa cirdigiisii in wax lagu yeelaba shay la ysku khilaafsan yahay oo culamada qaar yidhahdeen waa xaaraan markuu iska sameeyo waxaa laga yaabaa in cirdigiisii wax laga sheego oo la yidhahdo qof markaa waxaweyaan yacni xalaal miiranaya ma aha waa qof marka waxay xaaraanta noocaasee culammadu ay sheegeen ayuu ku dhacay oo iska sameeyaa markaa qofku inuu diinka ilaashada weeye ruuxii shubahaadka haddaba ku dhacaa xaaraantuu ku dhacayaayo bimacnaa sabab waxay u tahay inuu xaaraantii ku dhaco hadduu caadaysto inuu shubahaadkii iskaga dhaco marka dambena xaaraantii caddaydna waa isaga bereerayaan laakiin hadduu shubahaadkii iska ilaaliyo xaaraantiiyo isaga teed baa u dhexeeya ka soo qaad xaaraantii waa xeradaas waa xero waxaa la yidhi xeradaa ha geli gaab kale oo xero oo ka sarreeyo oo shubahaada oo ku wareegsan baa jira hadduu xeradaa labaadee ka korraysa ee dusha ah ee guud ee goobada ah ee xaaraantiina xagga hoose ku sii jirto xero kale hoose ay tahay haddaanu xeradaa sareba gelin xerada hoose ma u tallaabi karaa ya maya gaab baa u dhaxeeyo oo teed baa u dhexeeyo laakiin hadday noqoto xeradan buu iska fadaadeeyo talaq yidhi xeradii xaaraantuna markaysaa saasay ugu dhowdahay yaa xerada agteeduu daaqayaa shubahaadkiina saasuu isaga gala iyadoo culammada qaarkood ay leeyihin waa xaaraanoo ma bannaana ayuu isagu dalaq iska yidhi dee xaaraantii maxaa ka xigaa tallaabo inuu qaaduunbaa ka xigta xagga hadduu tallaabo u qaado waa gala yaa marka hadduu shubahaadka caadaysto iska galo waxay taasi sabab u noqonaysaa xaaraantiina inuu ku dhaco bay sabab u noqonaysaa tusaaluu haddaba nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam tusaalahaasi wuxuu yahay qofka shubahaadka iska caadaysanaya ee iskala imanaya ee aan ka xalaal miiranaynin wuxuu ka dhigan yahay sida qofka xooliha daajinaya seeraha agtiisa seeraha duleedkiisu caadadiisu tahay inuu iska daajiyaba maalin walba halkaasuu keenaa markaasaa oodda seeraha ama laynka seeraha halka ku xigtay daaqaan waa ka yara waabwaabiyaan maalinta dambe maxaa dhacaysaa inay dalaq yidhaahdaan xoolihii oo seerihii galaan waxyaalaha shubahaadkuna saasoo kaley ka dhigan yihiinoo xaaraamuhu seerahaasoo kaley ka dhigan yihiin waxaa ilaahay xaaraantinimeeye seeroo kaley ka dhigan yihiin shaygan xalaashiiyo xaaraanta aanu u kala garanayne laysku hayo ma xalaal baa ma xaaraan baana duleedkii seerahay ka dhigan tahay haddaad duleedkii seeraha iska daaqdo oo xoolihii daajiso aad maalin walba ku sii dayso maalinta dambe waa gelaysaa dabeedna khasiraaddaasaa kula kulmaysa in xoolihii lagaa qabto dabeedna khasiraad laxaadle lagu khasiro yaa taasaa ka imanaysa dee shubahaadka haddii la yska caadaysana xaaraantii in lagu dhaco wax ilaahay kugu ciqaabayo aad la timaaddo ayaa markaa ka imanaysa karaaci yarcaa xawla alxima yuushiku an yartaca fiih maxaa la rabaa marka horeba in laga fogaado seeraha sidaa seeraha looga fogaanayo yaa xaaraantana waa in laga fogaadaa xaaraantii waa in laga fogaadaa laga durkaa oo duleedka xaaraanta aan markaa waxa weeye lagu dhowaan karaaci yarcaa xawla alxima yuushiku an yartaca fiih nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay boqor kastaa wuxuu leeyahay seero boqor kastaa seeruu leeyahy waa min xaysu alwaaqic maaha sharci ahaan bay u bannaantahay inuu boqor kastaaba seero samaysto muraadku ma aha oo seero waxaa loo samayn karaa uun maslaxa caama shakhsi ama boqor ha ahaado ama qof kale ha ahaadee seero ma samaysan karo inuu dadka wax ka seerto yacni xaquma laha xaquma laha laa ximaa ila lilaahi wa lirasuulih waatuu xadiis saxiixa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam seera uma sugnaan allah iyo rasuulkiisa mooyaane cid kaloo wax seeran kartaa ma jirto dee allah iyo rasuulkiisuna waxay wax u seeraan waa maslaxa caama waa danguud marka boqorku inuu wax seerto isagu naftiisa u seerto dee uma bannaana marka sheegista nebigu sheegay ma aha libayaani iljawaas yaa ee waxa weeye waa lil ikhbaari bilwaaqic waxa jira inuu nebigu ka warramayay ay ku saabsan tahay shayga waaqicee jira ayuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam laakiin laga qaadan maayo way bannaantaho boqor kastaa waxbuu seeran karaa ma ah yana uma bannaanaanay boqor kastaa wax waa seertaa baa looga jeedaa allah waxa u seera ah oo seero uga dhigan ashyaada uu xaaraantinimeeyey waa seerihii ilaahay markaa seeraha ilaahay ha gelina marka xadiisku wuxuu tilmaamaya waxyaalaha shubahaadka in aad la ysaga ilaaliyo waxyaalaha muxaramaadkana in aad looga taxadiro aad iyo aad la ysaga jiro shubahaadka in la caadaystaana waxay markaa dariico iyo sabab u tahay xaaraantii caddayd in lagu dhaco ayay sabab u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dadka waxbaraya asaaliibta tacliimta nebigu waxay ahayd mid aad u sarraysa tusaalayaal iyo waxyaalo maxsuusa ayuu ku tusaalayn jiray oo dadka ku fahansiin jiray tanna waa ka mid wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jidhka qofka waxaa ku sugan cad yar baa ku sugan cadkaasi hadduu hagaago jidhku waa wada hagaagayaa cadkaasi hadduu kharribmana jidhku waa wada kharribmayaa cadkaa yari waxa weeyaan waa qalbiga waa wadnaha wadnuhu isaga ayaa jidhka xukumaya awaamirtu isaga ka soo baxaysaa qofku wuxuu samaynayo wuxuu iska daynaayo wuxuu odhanaayo yacni wax walba waxay ka soo fulayaan amarkeedu qalbiga marka haddii qalbigii wax wanaagsan qofku uu ka doonaayo oo wanaag kala yimaado xubnaha iyo jidhkuna waa hagaagayaan oo wax wanaagsan baa ka imanaya hadallo wanaagsan buu ku hadlayaa wixii xunna kuma hadlayo wax wanaagsan buu samaynayaa waxa xunna samayn maayo marka hagaaggu wuxuu ku xidhan yahay qalbiga camalka iyo ictiqaadka haddii la eegana labada ictiqaadka ayaa asal ah marka camallada la samaynaayo caqiidada u asala caqiidadiina waxay ka dhacaysaa qalbiga qalbigaa laga ictiqaadinaya qalbigaa laga niyeynayaa niyada iyo ictiqaadka mid walba qalbigu ka dhacaya marka xubnaha waxaa xukumaya qalbiga weeyaan marka shaniga qalbigu inuu weyn yahaa laga qaadanayaa xubnaha kaloo dhanna qalbiga ay raacayaan haddaba qolyahan markaa dhakhaatiirtaabaa waxay yidhaahdaan maye maamulka waxaa iska leh maskaxda yani qalbigu ama wadnuhu dhiigga ayuu jidhka u qaybiyaa laakiin maamulka waxaa leh maskaxda ayaa leh laakiin sida markaa nasku inoo sheegay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in la caqiideeyo la rumeeyo la raaco ayaa waajib ah iyagu tajaaribtooda iyo waxyaalaha marka ay sameeyeen tajribada ah ayuunbay sidaa ugu maleeyeen inay caynkaa tahay inay caynkaa tahay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sheegaayo waxyi buu ku sheegayaa ilaahay markaa abuuray khalaa'iqdaba abuuray oo qofka bini aadamkaa abuuray oo qalbiga u sameeyey oo xubnahani si ay isugu xidhan yihiin abuuray oo sameeyey ayaa uga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay sidaa tahay marka warka uu nebigu sheegayaa malamale ma aha dhakhaatiirtu waxay sheegayaan waa malamale waa waxay malaynayaan laakiin warka uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam male maahee waa war yaqiin ah weeyo waxyi ku yimi oo rabbulcaalamiinku u sheegay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu kuma hadlo calayhi salaatu wasalaam haweeye waxa naftiisu jeceshahay kuma hadlo wuxuu ku hadlayaa ma ahan mooyaane waxyi loo waxyooday mar hadday caynkaa tahay waa in markaa sidaa naska ku soo aroortay ee nebigu u sheegay waa in loo caqiideeyaa oo loo rumeeyaa oo aan laga shakinin cid male ku hadlaysa oo tidhi saasaannu jarribnay dabeedna markaa sidaa u badiyey warkooda in layska raaco ma aha waxyigana laga tago ee saxdu waxay tahay waa in waxyiga la raaco wey waxyiga in la raaco weeyaan saas aawadeed waxaa ka dhalanaysa qalbiga in la ilaaliyo xubnaha sida loo ilaalinayo si ka badan in qalbiga loo ilaaliyo qofku waxaa dhici karta qalbiga keliya ida inuu ka gaaloobo oo isagoo aan wax ku hadlin haddaba waxa kuma hadlin mana samayn mana odhan yaa laakiin qalbiga uu ka caqiideeyey ama qalbigu ka go'aansaday waxaa imanaysa wax gaalnimoa hadduu go'aansado inuu gaaloobaa imanaysa waa ku gaaloobaya uma sharti aha in markaa camal raaco iyo in odhaahi raacdo toonna uma sharti aha xataa culammadu waxay yidhahan man cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaal qofka go'aansada wakhtiga soo socda inuu gaaloobo hadda wakhtigii lama gaadhin wuxuu isleeyahay labaatan sanno dabadeed gaalow oo diinka ka baxa isla markaasuu gaal yahay hadda gaalnimo kuma hadlin gaalnimona ma samayn iminkana inuu markaa gaaloobo wakhtigan hadda la joogo kuma talagelin wuxuu leeyahy hadda iimaankaaga iskaga sugnow iyo islaamnimadaada laakiin bacda cishriin sana gaalow hadduu is yidhaahdo labaatan sanno dabadeed go'aan ay ka noqoto aad gaalowdid markaasuu gaal yahay kafara filxaal ya marka ictiqaad qalbi iyo niyo qalbi oo keliya ayaa wakhtiyada qaarkood lagu gaaloobaa oo diinkaba lagaga baxaa oo diinkaba lagaga baxaa marka qalbiga shanigiisu waa weyn yahay acmaasha saalixina waxay u baahan tahay niyaad saynu soo aragnay niyo inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa niyaduna qalbiga ay ka dhacdaa niyaduna qalbiga ayay ka dhacdaa marka camal kasta oo la samaynaayo iyo wax kastoo wanaagsan oo lala imanayo waxay u baahan tahay niyo qalbigii waa u baahantahy laakiin qalbiga wax kastoo laga niyeeyaa camal jawaarixda ka dhacaya iyo odhaahyo afka ka dhacaaya miday lagama maarmaan u tahay maaha miday lagama maarmaan u tahay maahe niyada qalbiga keliya iyo ictiqaadka qalbiga keliya gaarkeeda ayuu u noqonaya cibaado u noqonaya ayna dhici kartaa marna dee in markaa uu noqdo yacni xumaan iyo shar iyo gaalnimo ay noqoto alxadiidu asaabic xadiiska toddobaad can abi ruqayata tamiimi bni awsin addaariyi radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waaaalih wasalama qaal imaam muslim wuxuu ka soo wariyey saxaabiga abi ruqaya la yidhaahdo kunyadiisa abi ruqaya la odhan jiray magaciisana tamiim ibnu aws addaari baa la odhan jiray wuxuu sheegay ana anabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu qaala inuu yidhi addiinu nasiixa diintu waa nasteexo waa mid markaa qofka kula dadaalaysa oo kula talinaysa waxa wanaagsan qulnaa waxaanu ku nidhi haddaanu saxaabada nahay liman yay u tahay nasteexo qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caammatihim qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lilaahi allah bay nasiixa u tahay walikitaabihi kitaabkiisa qur'aankay nasiixa u tahay walirasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ayay nasiixa u tahay walia'immati almuslimiin madaxda muslimiinta ayay nasiixa u tahay wa caammatihim muslimiinta markaa guud ahaantoodoo dhan ayay markaa nasiixa u tahay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskani waa xadiis kooban oo wuxuu ka mid yahay min jawaamic alkalim macno ballaadhanna waa sheegaya marka diinku inuu nasiixo yahay oo cid walba sida markaa wanaagga ah uu markaa ka tilmaamayo ayaa markaa laynoo sheegaya diintuba nasiixay ku dhisan tahay nasiixadana waxaa la yidhaahdaa waa waxa wanaagsan oo cid lagu hanuuniyo loo tilmaamo ayaa nasiixo la odhanaya waxaa xunna looga digo yacni sidaa samee sidaa ha samayn marka waxa weeye nasiixadu inay weyntaa laga qaadanayo xadiidka maadaama la diintu waa nasiixo wax kastaba sida wanaagsan baa diinku ka sheegayaa ou ka tilmaamaya markii la yidhi yay nasiixo u tahay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lilaahi allah bay nasiixo u tahay allah siday nasiixo ugu tahay dee ictiqaadka saxdaa in laga caqiideeyo ayaa diinku ku hanuuninayaa khalqiga iyo dadkaba ku hanuuninaya ictiqaad saxa in laga caqiideeyo oo waxdaaniyada ilaahay iyo keli noqoshada ilaahay uu la keli yahay mutaysadka cibaadadiisa u mutaystay iyo afcaashiisa iyo rabbinimadiisa uu la kelida yahay iyo magacyadiisa iyo sifaadkiisaba inuu la keli yahay sifaatulkamaal inay u sugnaadeen nuqsaan wixii la odhan jiro o dhan inuu ka nasahan yaho o ka dheer yahay ceeb iyo nuqsaan inaanu shaqo ku lahayn khalaa'iqda inaanu shabbihin shariik iyo wadaage inaanu lahayn walad iyo waalid iyo sawjo toonna inaanu lahayn oo aanu markaa ubad lahayn ilaahay oo aanu markaa waalidda lahayn oo cidu ka isiran yahay inay jirin oo aanu markaa sawjo iyo oori lahayn oo waxa weeye xumaan oo dhan ka dheer yaho ka nasahan yahay ou waaxid yahay oo axad yahay uu yahay ka awoodda badan sifaadka wanaagsanna ku sifaysan wax alla wixii nuqsaan oo dhanna ka dheer inuu sidaa yahay in laga caqiideeyo ayaa diinku tilmaamaya oo caddaynaya oo sheegaya markaa nasiixo sidaa allah waa ugu yahay maadaama uu tilmaamayo sida saxdaa in laga caqiideeyo oo laga rumeeyo waxaa soo gudagelaysaa nasiixada ilaahay uu nasiixo u yahay cibaadada keligii la caabudaayo oo tafsiir bay usii noqonaysaa un hadalkii hore hadalka horey ku guda jirtaaye in keligii la caabudo cid aan loogu shariig yeelin in waxa weeye rasuullada uu soo diray yacni markaa la rumeeyo oo la raaco oo loo hoggaansamo waxyiga uu soo dejiyey yacni in la raaco in yacni cid kasta uu ilaahay waajibiyey rumaynta la rumaynaayo in la rumeeyo waa soo gelays waxaa kaloo diinku nasiixa u yahay kitaabka ilaahay waa kitaabka qur'aanka ah waa in la rumeeyo markaa inuu yahay kalaamuullah hadalkii ilaahay inuu yahay waa in la rumeeyo la ictiqaadiyo allah soo dejiyey allahna ku hadlay xaqiiqatan ugu hadlay in la raacana ay waajib tahay wax allo wixii awaamir iyo nawaahi ku yimi in loo hoggaansamo la raaca inay waajib tahay wax allo wixii akhbaar ah iyo warar ah ee qur'aanka ku yimina in la rumeeyo wax allo wixii awaamir iyo nawaahi ana amar iyo nahyi ana in loo hoggaansamo oo awaamirtii la fuliyo waxyaalaha nawaahida u reebayna laga dheeraado kitaabkii la xurmeeyo la weyneeyo yacni la akhriyo akhrintu xaqa u lahaa lana raaco raacitaanku xaqa u lahaa yacni markaa la raaco asal laga dhigo cilmiga isaga laga qaato laga daafaco cidda waxa weeye taxriifinaysa beddelaysa ama waxa weeye macno aan looga jeedin ku xambaaraysa ama waxa weeye markaa jahli iyo aqoon darro kaga hadlaysa ama dacninaysoo dhaleecaynaysa kullu daalika in laga daafaco aayaadkiisa la akhriyo loo fiirsado oo la barto macaanidooda lagu tadabburo macaanidooda in la fahmo la doono kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab tadabbur loola yimaado oo loo fiirsado macaanida uu sheegaya ka dambaysa kullu daalika waxay soo gelayaan nasiixada uu kitaabka ilaahayna nasiixa u yahay wuxuu kaloo nasiixa u yahay walirasuulihi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam nasiixu u yahay waa in rasuulkii la rumeeyo inuu allah soo diray oon rasuul ilaahay yahay la ictiqaadiyo la weyneeyo la ixtiraamo la ateeco wax allo wuxuu amray lala yimaado la fuliyo wax allo wuxuu reebayna laga dheeraado wax allo wuxuu reebayna laga dheeraado wax allo wuxuu khabar sheegay iyo war sheegay nebiguna calayhi salaatu wasalaam la caqiideeyo la rumeeyo waxa allah lagu caabudayaana waa inay noqotaa wax nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam waa tii culammada qaarkood ay yidhaahdeen oo macnaa shahaadati anna muxamadan rasuulu ullah tasdiiquhu fima akhbar wa taacatuhu fima amar waijtinaabu maa naha canhu wazajar wa an laa yucbad allahu ila bima sharac yacni asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab kitaabkiisa alusuul athalaatha ama halaasat alusuul marba cunwaanka mid baa lagu daabacaaye waxa uu ku yidhi macnaha ay leedahay qirista la qiraayo inuu maxamed rasuulka ilaahay yahay la qirayo macnaheedu waxa weeyaan tasdiiquhu fiima akhbar waa in la rumeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii war ee uu ka warramay waa in sidooda loo rumeeyaa inay saa tahay war kasta uu nebigu sheegay waa in la yidhaahdaa waa siduu u sheegay sidaa uu u sheegayna loo rumeeyaa aan laga shakinin aan la beenin aan la ictiraadin aan la bushinin yaa ee si waxa weeye ictiqaad jaazim ah loo rumeeyaa inay saa tahay hadda maxaa ugu dembeeyey khabarkii haddeer aynu sheegaynay nebigu muxuu yidhi alaa wa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb ma khabar baa mise waa amar mise waa nahyi waa iyama waa min qabiil akhbaar mise waa min qabiil awaamir mise waa min qabiili nawaahi xagga awaamirta miyuu gelayaa iyo nahiyada oo dalabadii miyuu ka mid yahay mise waa khabarradii waa khabar laa shakka marka tasdiiquhu fiima akhbar macnaha ay keensanayso ee faa'iidaynayso shahaadati anna muxamadan rasuulullah waxaa soo gudagelaysa wax kastuu nebigu ka warramay in la rumeeyo oo siduu uga warramay loo rumeeyo inay hadda dhakhaatiiri kugu tidhaahdo markaa maye waxa markaa jidhka xukumaya ee maamulaya ma aha qalbiga oo wadnaha maahee waa maskaxdaa xukumaysa oo aad tidhaahdo xadiiskani wuxuu sheegayay nin waa ka shakiyey waayo dhakhaatiirtii yacni jidhka bini aadamka baratay waxay sheegeen in maskaxdu maamulka leedahay wadnuhuna qaabilsan yahay keliya inuu jidhka u qaybiyo dhiigga dee khabarka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaad rumaysaa waajib weeye warka dhakhaatiirtu sheegeen inaad rumaysaa waajib kuguma aha ya haddaad markaa tan ka shakido hadda rumayn weydo oo warka dhakhaatiirtaasi kugu yidhaahdeen aad iska aqbasho dee aakhire maxaad ku jawaabi hadduu allah ku weydiiyo warka ku sheegayaa qalbigaa jidhka xukuma oo hadduu hagaagana jidhku waa hagaagayaa hadduu markaa xumaadana jidhku waa xumaanayaa oo wax xun baa ka soo fulaya haddii qalbigii wax xumi ka yimaadaan warkaasi ma ku soo gaadho xadiiska nebiga ma maqasha aad tidhaahdo haa maxaad u rumayn weydi maxaad uga shakiday maxaad u khilaaftay waad si kale u rumaysay cudurdaar ma ku noqonaysaa dhakhaatiir baa sidaan lagu yidhi wax tajribeeyey ya tajribadii qalad iyo sax bay noqon kartaa markay wax tajribeeyaan oo ay markaa wax isku dayaanna dee waxbay malaynayaan oo malahoodii u badanayaan wixii malahooda u batay bay markaa kuu sheegayaan wixii malahooda u batay kuu sheegayaan laakiin nusuustii adiladu waxay sheegaysaa xadiiskanoo keliya maaha nusuuso kalea tilmaamaysa waa isla macnahaa sheegaysa waxyaalaha xadiiska laga qaadanayana waxaa ka mid a yacni salaaxa jidhku wuxuu ku xidhan yahay salaaxa qalbiga marka talaasum wax la yidhahdaa jiro qofku inuu yidhahdo qalbigaygu waa wanaagsan yahay camalkayga xun ha ku dagmin dadka qaarkood baa dee intay camal xun la yimaadaan ay leeyihin dee wallaahi xagga qalbiga waxaan ahay nin wanaagsan camalkayga xun maxaa lagu odhanayaa haddii qalbigaagu wanaagsanaan lahaa camalkaaguna waa wanaagsanaan lahaa laakiin camalkaygaa xun iyo qalbigaygaa wanaagsan isma qabato hunaaka talaasum bayna aldaahiri waalbaatin waxaa jira isku xidhnaansho iyo islaazimitaan daahirka waxa muuqda iyo waxa qarsooni ay isku xidhan yihiin qaar badan baa waxay ka odhanayaan ilaahay waa qalbi jire ilaahay qalbigu eegaa camalka iyo waxaan waa iska calaamaad axsaa u muhiima ma aha qalbigu ilaahay jira qalbigu eegaa waxaa la odhanayaa qalbiga iyo camalkaba ilaahay waa eegaa ilaahay qalbiga iyo camalkaba waa eegaa xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyaana sheegaya ina allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay eegi maayo jidharhkiinna iyo xoolihiinna yacni ilaahay eegi maayo waayo ilaahay isagaa abuuray qofkuna ficilkuma laha kasabkiisi isaga maaha jidhkiisa iyo siduu u xoogga badan yahay ama u quruxda badan yahay isagu isuma yeelin allah baa u yeelay hadduu daciif yahayna ilaahay baas daciif ka dhigay ya walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinnu eegayaa marka qalbiga iyo camalkaba allah waa eegayaa qalbiga keliya ma eegaayo ee camalkana waa eegaya waxaynu u jeednaa akhbaarta nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam noocay doontaba ha ku saabsanaatee waa in sideeda loo rumeeyaa dadka qaarkood oo casrigan jooga ayaa waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu sheegay oo cibaadaadka iyo umuuraha haybigaa iyo umuuraha ku saabsan sideedaan u qaadanaya waa u aqbalaya laakiin waxyaalaha ku saabsan dhakhtarnimada wuxuu nebigu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ka tawaqufayaa waxabatu sawdaagu inay tahay xanuun kasta mid dawo ka ah ya qaar waxay ka cabbireen aqbali maayo laakiin dhakhtar gaali hadduu ii sheego waa aqbalaya dhakhtarnimo wuxuu dhakhtar gaali iiga sheego waa aqbalaya qaar baa yidhi weliba mashaayikh loo yaqaano rasaa'il iyo kutubo allifay caan ah oo caalamka ka caanbaxay baa hadalkaasi qubxiga iyo xumaanta uu leeyahay eeg dhakhtar gaali wuxuu dhakhtarnimo iiga sheego waa aqbalayaa laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhakhtarnimo iiga sheego aqbali maayo waayo nebiga diin baa loo soo diray dhakhtarnimo looma soo diray qaar kalea waxay dooneen inay markaasi cibaarada yaro khafiifiyaan markaasaa waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhakhtarnimo iiga sheego waa ka tawaqufayaa yacni waa ka gaabsanaya yacni mana rumaynaayo mana beeninaayo cibaaradii wuu yaro khafiifiyey damaarata waa ka tawaqufaya kullu daalika waxa weeye wax baatila weeye waa waxaan jirin waajibku wuxuu yahay wax kastuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa in sidiisa loo rumeeyaa khabar kasta waa in la rumeeyaa amar kasta uu nebigu sheegayna waa in loo hoggaansamaa la raacaa nahyi kasta uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey oo reebayna waa in laga fogaadaa laga dheeraada laga tagaa allah waxaa lagu caabudayaana waa inay noqotaa wax nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay oo bidco waa inay noqon ee itibaaca noqotaa yacni saas yada wey walia'immati almuslimiin madaxda muslimiinta iyagana waxay u tahay nasiixay u tahay oo madaxda muslimiinta waxay nasiixo ugu tahay in waxa weeye lagu caawiyo khayrka lagu ateeco wixii aan dembi ahayn haddii ay qaldamaan la baraarujiyo oo loo nasteexeeyo si dhimirsan loogu baraarujiyo loo duceeyo ilaahay khayrka inuu waafajiyo loogu duceeyo iyo tawfiiqda ilaahay inuu siiyo loogu duceeyo aan lagu bixin dadka aan lagu kicin dadka aan lagu dirin yagana waxay ku qaldamaan looga nasteexeeyo looguna duceeyo in ilaahay tawfiiqda siiyo oo ilaahay waafajiyo khayrka iyo wanaagga waxaa lagu ateecayaana waa wixii macsiya dembi aan ahayn ee macsi in cidnaba lagu ateeca ma bannaana shayga macsida ah ee dembiga ah in cidnaba lagu ateeca ma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka in lagu ateeco macsi iyo dembi in lagu ateecaa nasteexadii kama mid aha wax qalada markay sameeyaan oo la yimaadaan shay markaa shareecada gef ku ana in waxa weeye lahaa shareecaday ku sugan tahay in la yidhaahdaa iyaduna waa qishi maaha nasiixadii ma aha sida daacadnimadii waxay tahay in loo sheego sida saxdaa oo la yidhaahdo sidan baa saxaan sidaa iyo sidaa la kaalaya hadday xataa marka ay qaldamaan oo dembiye la yimaadaan oo ay markaa bacdu dunuub ay ka dhacdo in iyagana looga nasteexeeyo dembiyada dadkana la yidhaahdo dembiyada aawadood loogu bixi maayo oo midaan dembaabayn heli mayno mar haddaynay gaaloobin oo milladda ka bixin macaasi iyo dembiye ay la yimaadeen loola dagaalami maayo lagumana baxayo ee waa in kelmadda muslimiintu ay urursanaataa wanaagga lagu ateecaa macsida aan lagu ateecin macsida aawadeedna aan dadka loogu kicin aan loogu bixin yacni yagana wixii khayr iyo wanaagga lagu caawiyaa iyo wixii shareecada markaa waxa weeye ay bannaynayso ee masaalixdaa waa in lagu caawiyaa kullu daalika waxay soo gelayaan yacni markaa nasiixaday u tahay a'immada muslimiinta bacdu ahlicilmi a'immat lmuslimiin labay u kala qaadeenoo waxay yidhahdeen a'immatun fi ddiin iyo a'immatun fi dunya inay xagga diinka a'immo ku yihiin oo culammadii ay yihiin iyo inay xagga markaa adduunyada ay a'immo ku yihiin oo waxaweeye maamulka muslimiinta ay maamulayaan ayay marka waxaweyan a'immo iyo hogaamiyayaal ku yihiin labada noocba markaa waa soo gelayaan oo haddii marka waxa weeye culammadii qudhooda la soo geliyo a'immatlmuslimiinka waa ka mid yihiin a'immade waxay noqonayaan wixii sharciga ka mid ee dadku ay garan waayaan inay culammada u noqonayaan oo culammada su'aalayaan fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun culammada weydiiya haddii aydaan garanay oo fatwadooda lagu camalfalayo oo lagu dhaqmaayo fatwadooda lagu camalfalayo oo lagu dhaqmayo wixii zalla iyo simbiririxa ah ee caalim ka dhacdana inaan markaa culammadii lagu raacayn wixii zalle ah hadday simbirxa ku dhacdo qaarkood oo qaar kale ayaa dee markaa sida saxdaa sheegaya sida saxdae kuwa kale sheegeen waa in la raacaa zalladana aan la raacin taqliid acmaa iyo kudayasho indhala'na aan loola iman culammadiina la ixtiraama la qadariyaa la maamuusaa la weyneeyaa weynayntaay xaqa u leeyihiin xadkoodana aan la dhaafin zallada qaarkood ka dhacday iyo simbirixada qaarkood ka dhacdayna aan loo tacnin oo loo dhaleecayn iyagoo xaqdoon ah oo xaqii doonaya oo xaqa ku dadaalaya xaqii u nusraynaya waa inaan markaa waxaa lagu dhaleecayn hebel baa simbirixa ku dhacay ama zalla ayaa ku dhacday yacni caalim hebel aawadeed waa inaan loo dhaleecayn dadkana waxa weeye aan markaa lagu faafin dhaleecayn la dhaleecaynayo waa in la ixtiraamaa oo la qadariyaa qaladka qaarkood ay qaldamaan waxaa loo baraarujinayaa cidda aqoonta ulay u baraarujinaysaa usluub wanaagsan oo caalimkana qadarkiisa ay ilaalinayso ee shareecadana ay dhowrayso oo waxaan shareecada ka mid ahayne khata'a ay caddaynayso shareecadii inaynay ka mid ahayn wa caammatihim muslimiintoo dhan guud ahaantooda ayay nasiixo u tahay oo muslimiintii markaa inay iskaashadaan oo isjeclaadaan oo qof weliba waxa uu naftiisa la jecel yahay walaalaha kale muslimiinta la jeclaado oo waxa uu naftiisa la nacayo walaalaha kale muslimiintana la naco oo u nasteexeeyo wanusxi likulli muslim qof kastoo muslima loo nasteexeeyo la hanuuniyo masaalixdooda lagula taliyo la baro diinkooda la baro siday dantooda ku jirto yacni markaa loo tilmaamo cawraadkooda la asturo oo loo xilqariyo ceeb hadday ka dhacdo man satara musliman satarahu allahu fi dunya waalaakhira qofkii qof muslima asturaa oo u xilqariyaa ilaah ifkii aakhiraba waa asturaa oo waa u xilqariyaa haddii markaa qaarkood ay dhibaataysan yihiin dhibaatadii in laga yacni markaa caawiyo oo laga kor qaado inta la kari karo waxay ka mid tahay nusxiga muslimiintu aynu isu nasteexaynayeen bay ka mid tahay ya laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi haddamaaragta yacni inay markaa waxa muslimiintii yacni markaa iskaraameynayaan issharfayaan is-ixtiraamayaan iscaawinayaan yacni waxaweye kii tabaalaysan yacni markaa la caawinayo kii waxaweeye dhibban intii la kari karo dhibta in laga qaado lagu dadaalayo kii markaa qaldan oo lunsan la hanuuninayo kullu dalika waa soo gelaysa alxadiidu athaamin xadiidka sideedaad can ibni cumara radia allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulkii ilaahay qaala uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay amray dadka inaan la diriro o la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane ilaa ay saa qirayaan inaan la diriraa lay amray oo la dagaalamo wa anna muxammadan iyo ilaa ay qirayaan in muxammadna rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu yahay ay sidaa qirayaan labada shahaado wa yuqiimu salaata salaadana ilaa ay ka oogayaan oo ay ka taagayaanoo siday u tahay ula imanayaan wa yu'tuu zakaata zakadana ilaa ay ka bixinayaan fa idaa facaluu daalika markay sidaas sameeyaan casamuu minii waxay iga ilaaliyeen oo iga dhowreen dimaa'ahum dhigagooda wa amwaalahum iyo xoolahooda ayay iga ilaaliyeen oo iga dhowreen ilaa bixaqi alislaam islaamnimada xaqeeda mooyaane wax kale inaan wax ku yeelo waa lay diiday islaamka wax ka mid a hadday meel kaga dhacaan xaqii islaamnimo markaa waa laga qaadaya waa laga fulinayaa hadday xuduud tahay iyo hadday wax kale tahayba iyo hadday zake ku baaqatay tahay waa laga qaadayaa qasab baa lagaga qaadaya wa xisaabuhum cala allahi tacaala xisaabtoodana allah baa isku waajibiyey oo ballanqaaday tacaala ilaahay isagaa koreeye rawahu lbukhaariyu wa muslim waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkanna nebigu wuxuu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam in nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa lay amray oo lay faray inaan dadka la dagaalamo waxaa loo jeedaa gaalada la dagaalamo ilaa ay ka qirayaan shahaadateynka salaadana ka oogayaan zakadana ka bixinayaan saddexdaa arrin ilaa ay la imanayaan shahaadateynkaay qiraan iyo salaadday oogaan iyo zakaday bixiyaan ilaa ay saddexdaa ka samaynayaan inaan la diriraa lay amray waatuu allah yidhi fain taabuu wa aqaamuu asalaata wa aatawu azakaata fakhalluu sabiilahum hadday toobad keenaan oo gaalnimadii ka toobad keenaan oo soo islaamaan oo shahaadateynkii la yimaadaan tawxiidkii bay la yimaadeen iyo risaaladdiina waa qireen wa aqaamuu salaata salaadana ay ogaan oo taagaan wa aqaamuu salaata wa aatawu azakaata zakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waddadooda u banneeya yacni waxba ha yeelina sii daaya marka xadiiska iyo aayaddu way iswaafaqsantah towbaddana waxaa loo jeedaa tawba min ashirki gaalnimadii in laga toobad keenaayo lasoo islaamayo shahaadataynkuna waa waddadii lagu soo islaamayey weeyaan saddexdaa markay la yimaadaan dhiiggooda iyo xoolahoodaba way iga dhowreen xaqa islaamnimo ay meel kaga dhacaan oo laga fulinayo mooye si kale dhiiggooda iyo xoolahooda way iga dhowreen yacni macsuumu dam walmaal bay noqonayaan dhiiggoodu waa dhowran yahay sharcan xoolahooduna waa dhowran yihiin baa markaa macnuhu noqonaysa yacnii in lagu tacadiyo wax la yeelaa markaa ma bannaana saas iyadaa bay markaa noqonaysa marka xadiidku waa caam waxaa jirta wax laga reebay baa jirta gaaladii oo dhan in lala wada dagaalamaayo ilaa ay ka islaamayaan ayaa cumuumka xadiisku sheegaya maxaa laga reebayaa waxaa laga reebayaa gaaladii ahlu dimmaha ahayd ee muslimiinta ku hoos noolayd ee jizyada ama gibirka bixinaysay xukunka islaamkuna ku dareerayey lalama dagaalamayo ilaa ay ka islaamayaan ee waa la daynayaa marka aayaddu waxay khasisaysaa aayadda sidaa ku soo aroortay xadiiskay khasisaysaa qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun allah wuxuu idhi la dirir oo la dagaalama kuwaan rumaynayn ilaahay iyo maalinta aakhiro aan ka xaaraan yeelanayn wuxuu ilaahay xarimay oo xaaraantinimeeyen xaaraan ka dhiganayn oo xaaraan u ictiqaadinayn aan ka diin yeelanaynin diinka xaqa ana ka diin yeelanaynin la dirir oo la dagaalama oo min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ee ahlu kitaabka ahaaday ama ahlu kitaabka ka mid ahaaday ee ahlu kitaabka ka mid ahaaday la dirira xataa yuctuu ilaa goormaa lala dirirayaa ilaa goormaa lala dagaalamayaa xataa yucdu ljizyata ilaa gibirka ay bixinayaan can yadin gacan ay ka dhiibayaan oo ka bixinayaan wa hum saakhiruun iyagoo dullaysan ay bixinayaan marka markaa jizyada ay bixiyaan oo gibirka ay bixiyaan oo muslimiintii ay gibirkii u gudaan oo siiyaan xukunka islaamku inuu ku dareerana ku raali noqdaan lalama dirirayo waa la daynayaa waayo xataadu waxay faa'iidaynaysaa ilaa goortaasaa dagaalka la wadaya laakiin markaa waa laga joojinayaa waa laga daynayaa markay jizyada bixiyaan waa laga daynayaa waxay noqonayaan macsuumu dam walmaal qaar markaa dhiiggooda iyo xoolahooduba sharcigu dhowray oo uu dhowran yahay bay noqonayaan yacni saas weye wakadalika gaalka mucaahadka ama musta'minka ana lalama dagaalamayo kii ammaanka la siiyo muslimiintu ay ammaanka siiyeen wakhti kooban ama gaalkii muslimiinta heshiis ka dhexeeye mucaahadka ahaa lalama dirirayo marka cumuumkan xadiiska waa laga reebaya kuwaas waa laga reebaya oo ahlu dimaha cismadoodu waxay tahay markaa mid sii daysan yadu laakiin kuwa kale waa muqayad cismadoodu dhiiggoodu inuu dhowran yahay gaalada kale ama mucaahadka ah ama markaa musta'minka ah ee ammaanka la siiyey wakhti kooban baa macsuumu dam ay noqonayaan oo waa intaa ay ammaanka ku joogaan ama waa intaa cahdigu muslimiinta kala dhexeeyo cahdi yacni markaa wakhti ku xadidan laakiin ahlu dimaha cismadoodu iyaga waa daa'imo intaa ay gibirkii oggol yihiin oo bixinayaan xukunka islaamku inuu ku dareerana ay oggol yihiin labadaa qodob oo muslimiintii ay ku hoos nool yihiin marnaba cismadaasi ka tegi mayso haddii ay ballankii ka baxaan oo dee jizyadii diidaan ama axkaamtii muslimiintu inay ku dareerto ay diidaan xaalka noocaasa ayaa markaa xukunku isbeddelaya laakiin intay ku sugan yihiin yacni waxa weeye lalama diriri karo jizyadiinni waa la diido maanta laga bilaabo wax jizyaa laydinka qaadi maaye inaa islaamtaan iyo laydinla dagaalamo waxba kama dhexeeyaan laguma odhan karo ciddaa jizyada laga qaadana jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan waa ahlu kitaabka iyo majuuska ahlu kitaabka waxaa sheegtay aayadda suuratu tawba ayaa sheegtay majuuskana waxaa sheegay xadiiska bukhaarigaa sheegay min xadiis cabdiraxmaan ibni cawf oo cumar ibnu khadaab majuuska waa kuwa dabka caabudee jizye ama gibir kama qaadin ilaa uu u sheegay cabdiraxmaan ibni cawf ana anabiya sala allahu aleyh wasalam akhadaha min majuusi hajar in nebigu ka qaaday jizyada majuuskii markaa reer hajar meesha hajar la yidhaaho ku sugnaa inuu jizyada ka qaaday markuu u sheegay cabdiraxmaan ibnu cawf markaasaa cumar ibnu khadaabna jizyada ka qaaday marka culamada badankoodu waxay yidhahdaan labadan qolo bay jizyada ku gaar tahay culamada qaarkood oo yidhi mushrikiinta kale ee aan markaa majuus iyo ahlu kitaab ahaynna jizye waa laga qaadi karaa yidhi waa jiraan oo xadiiskii burayde cuskanaya laakiin siday jumhuur ku maraan waa sida hore waxaa laga qaadanayaa ciddii waxa weeye islaamta oo salaada iyo zakada la timaada inuu dhiiggoodu dhowran yahay macsuumu dam walmaalay noqonayaan waxaa daba imanaysa hadday salaaddii iyo zakadii la iman waayaan ama mid ahaan ay la iman waayaan xaalka caynkaasa in lagula dagaalami karo oo masalan ahlu balda dad beled jooga ama magaalo jooga ayaa waxay markaa dhammaan la yimaadeen inay ka wada tagaan sakadii sakadii bay bixin waayeen oo yidhahdeen wax zakaa bixin mayno walow waajibnimada sakadaba yayna dafirinbe waxay culammadu isku waafaqsan yihiin in lala dagaalamayo xaakimka muslimka ah ama imaamku inuu markaa waxa weeye la dagaalamayo ilaa ay markaa waxa weeye laga qaadaayo zakada markaa ay oggolaanayaan oo bixinayaan wakadaa salaaddana waa la mid marka salaaddiiyo zakadaba in lagula dagaalamayo ayaa laga qaadanaya cidda kula dagaalamaysa waxaa loo jeedaa waa imaamka muslimiinta ayaa kula dagaalamaya laga tilmaamaya oo daa'ifa mumtanicay yidhahdaan culammadu waxay kaloo culammadu haleeshiiyeen waajib kasta oo ay isku waafaqaan oo dad awood leh oo xoog leh ay diidaan inay la yimaadaan haddii lays yidhahdo ka fuliyo ka qaadana ay markaa xoog ku daafacayaan iyadana waa lagula dagaalamaya iyadana in lagula dagaalamo ayaa mashruuca ciddii marka waxa weeye dafirta zakada dee iyagu waaba gaaloobayaan oo milladay ka baxayaan ama salaaddii dafirta ama zakada dafirta ama waajib waajibaadka shareecada ka mida dafirtoo diinka loogu yaqaano daruuro wakadaa xataa sunnayaasha qaarkood oo diinka daruuro loogu yaqaano cidda dafirta waa gaaloobaysa ya hadday xaaraan xalaashadaanna waa la mid oo shay xaaraana ay yidhahdaan waa xalaal ama xaaraanba ma aha iyadana waa lagu gaaloobaya milladda laga baxaya marka hadday sidaa yeelaan oo shahaadataynkii la yimaadaan oo salaada ogaan oo sakada bixiyaan dhiiggooda iyo xoolahooduba waa dhowrmaya xaqa islaamnimo inay ku tacadiyaan oo laga fulinayo mooyaane xaqa islaamnimo waxaa soo gelaya masalan daa'ifa mumtanica ma ahoo awood isku daafacays shaksi baa diiday markaa sakadii inuu bixiyo mana dafirin laakiin maanicu zakaa buu noqday aan sakadii bixinayn xaakimka muslimkaay waa inuu xoog kaga qaadaa waman manacaha fa ina aakhiduuha wa shatra maalih xadiiskii sunanku muxuu sheegayay kii zakada markaa manciyo bixin waaya annagu waa ka qaadaynaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolihiisa qayb kaloo ka midana waa ka qaadaynaa bimacnaa takhsiir ahaan baa looga qaadaya khasiraad baa looga qaadaya la khasirayo ayaa qayb kaloo xoolihiisa ka midana looga qaadaya xuduuddii wax ka mida hadday ku dhacaan oo xad ruuxu ogolo xadkii waa laga jarayaa ilaa bixaqi lislaam buu soo geliya ilaa bixaqiha iyo ilaa bixaqi lislaam labada riwaayaba waa jiraan ilaa bixaqiha marka la yaha waa xaqa shahaadada waxay ka dhigan tahay bixaqi lislaam bay la macnata oo awaamirta in lala yimaado nawaahidana laga tagaa waajibaadka la fuliyaa muxaramaadkana laga dheeraadaa waa min xuquuqi laa ilaaha ila allah xuquuqda laa ilaaha ila allah waajibsanaysay ka mid tahy marka ciddii xad gasho waa in xadkii laga jaraa tuuggii gacanta la gooyaa kii sinaystay aan guur hore soo marin la jeedlaa kii sinaystay ee guur hore soo maray guurkaana galmo ku sameeyey kadibna waxa weeye markaa sinaystay dhagax lagu arjumaa wahaakada ciddii markaa dunuubta qaarkood oo tacsiir mudan la timi yacnii in markaa la tacsiiro oo waxa weeye markaa laga jaro markaa waxa weeye cuquubo lagu tacsiiraayo kullu dalika waa soo geliyey ashyaada dhammaantood waa soo geliyey wa xisaabuhum cala allahi tacaala xisaabtoodana allah baa isku waajibiyey oo waxa weeye marka waxay qarsanayaan ilaahay baa ka xisaabi doona allah ayaa ka xisaabi doona waxyaalaha marka laga qaadanayo xadiiska waxaa ka mid a aakhira in khalaa'iqda la xisaabayo camalada laga xisaabayo xadiisku waa inoo sheegay waxyaalaha kaloo laga deliishanaya waxaa ka mid a qofkii islaamnimo muujista daahirkiisa in laga aqbalaayo waxa uu qarsanayana in ilaahay loo daynayo ilahay baa ku shaqale wuxuu qarsanayo qulubta inagu baari mayno kamana warqabno waxaa kaloo laga qaadanaya labada shahaado inaynay kala hadhayn ay islaazimayaan haddii labada aan lala wada imanna inaan islaamnima jirin waxaa laga qaadanayaa salaadda iyo sakada sha'nigoodu inuu weyn yahay maadaama laga soo gaar yeelay waajibaadkii kale waxaa laga qaadanayaa ciddii markaa saddexdaa la timi in la daynaayo shay markaa waxa weeye islaamnimada ay kaga xadgudbeen oo laga goynaayo inay la yimaadaan mooye haddii kale dhiiggoodu inuu dhowran yahay ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk